munaasabad ay ku qalijiminayeen arday dhammaysatay fasalka labaiyo tobanaad islamarkaana ka aflaxday dugsiga sare ee gumbax ayaa lagu qabtay deegaanka gumbax ee gobolka gardafuo waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka dugsiga sare ee gumbax bahda waxbarashada waalidiinta ardayda qalijibisay iyo marti sharaf kale cabduqaadir maxamed axmed maamulaha dugsiga sare ee gumbax ayaa ardayda u habeliyey isagoo ardayda kula dardaarmay in waxbarashada halkaa kasii wadaan fadatan quruxda badan oo maanta ay ku qalin jebinayaan ama ay ku qalin bedelanayaan dafcaddii labaad ee dugsiga hoose dhexe ee gumbax ee fasalka afraad ama fasalka foonfoorka oo dafcaddii labaad maanta inoo qalin jebinayso aynu ugu ducayn doono maanta kuna sigooni doono insha allah xalfadatan quruxda badan wax yar baan taabanayaa marka xalfadda mar koowaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciddii ka soo shaqaysay barnaamijkan waxaan u hambaliyeynayaa ardada ee ka qalin jabinaysa ee dugsiga iskuulka gumbax primary secondary school fasalka foonfoorka waxaan leeyahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaan leeyahay mar koowaad marka labaadna waxaan dardaaran siinayaa ardada har iyo habeenba ay juhdiga iyo dadaalka ay wadeen ay halkoodii kasii wadaan abwaankii cabdiqaadir xirsi yemyan markuu la hadlayay xilqaadnimada ama ardayga arday waxaa ku waajiba inuu edab lahaadaa oo akhriyo meerisko dhab u adkaya marka waxaa laga rabaa mar walba inay dadaal la yimaadaan maadaama ay tartan kula jiraan ardada guud ee puntland oo santarleysiga imtixaanka u fadhiisan doona insha allah dadaalkaa inay labanlaabaan baa la rabaa habeeno badan soo jeedaan man dalaba alculaa sahla layaali ayuu leeyahy abwaankii marka insha allah dadaal baa looga baahan yahay dhammaanteen insha allah aynu u ducayno qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa u habalyeeyey ardayda iyagoo kula dardaarmay in waxbarashada ku dadaalaan ma aysan qalin jibina waxay sameeyeen way qalin badesheen qalinkii sekandariga ay badesheen wuxuu qaateen qalinkii jaamacadda in ay dadaalka si waxa weye labalaabaan oo dhulka ay wax ku barteen way garanayaan dhibka ka jirta iskoolkooda way garanayaan dhibka ka jirta iyo deegaankooda dhib ka jirta way garanayaan waxaan kula dardaarmayaa maalintii aad aqoon-yahan sare noqoto oo aad qaadato shahaadooyinka digriiga mastarta b h d da ilaa digtooraha inaydan dhulkiinna aad wax ku soo baratay idanka faanin ee aad soo laabataan oo dadkiinnii hooyooyinkiin iyo walaalihiin aad wax u qabataan waxaan rabaa inaan ka dhallinyaro ahaan ardada qalin jibinaysa aan xasuusiyo inay deegaankooda wax ku soo celiyaanin oo ka qayb qaataan deegaanka bilicdiisa oo kale tusaalahaan wax lagu xasuusto waxaa lay sheegay magaalada markii la soo galay dhir badan oo ku beeran arday hore oo qalin jibisay inay beedhay sidoo kale ardaydan waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo oo la tartansiiyo ardadaa hore tusaale ahaan iskoolkooda hadda aynu joogno ay ka bilaabaan oo ay dhireen u baahan yahay bilicdiisa kor loo qaado iyo magaalada bilicdeedaba inay mataqaanaa dhireen si tabaruca ay u sameeyaanin xataa hadday iyagu awoodin ay dadka ka ururiyaan contributionka oo markaa iyagu ay beeraanin oo inta mataqaanaa saddexda bilood ama afarta bilood jaamacadda ka dhiban ay iyagu gacanta ku hayaanin kadibna ay odayaasha iyo maamulka ay ku wareejiyaan aad iyo aad baan marka macallimiinta u ammaanaynaa iyo maamulayaashoodaba weliba labadii maamuloo kala dambeeyey oo cabdulqaadir iyo ninka layihahdo axmed iyo macallimiintaas sannadaha badan meesha wax ka dhigaysay dhulkan waa dhul aad u fog waa dhul aad u dhib badan ninkan haddaana waa wada soconay safar baan soo wada galnay adeer waxyoo ka soconnaa buu yidhaha markaan xoogaa soconnaba marka raggaa u dulqaatay oo dadkaa waxbaray ilaahay ha ka abaalmariyo annagu marka waxaa rabnaa carruurtana waa u ducaynaynaa kuwaas iyo kuwa joogaba wax kaleeto hadda anagu hawshyadu maaha dhammaantiin waana mahadsantihiin